بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خبر وايد السلام يا راديو دلشير لما شقالها هي مدحديسة بشي رمضان أو بركتنا إذا بلانيسنا إلهي وحن كبر يا إن خير قصة الله إلهينا أجر كذي حسنات كذي نسيو كلنا أهل كوجادنو بشبشية برواقه aniga ayaa idinla soo xidhiidhay runtii waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo xaaladda ka taagan ee mandaqada geeska africa gaar ahaan dowladda puntland iyo maamul goboleedka somaliland waxaan la soconaa yaamahan dagaalo ay ka dhacayeen runtii waxaan marka hore halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha dowladda puntland cali gaas injineer cabdixakiin madaxweyne ku-xigeenka dhammaan shacbiga soomaaliyeed madageesiyaah ee puntland sidii ay shalay dagaalkii dhacay ay casharka ugu dhigeen wiilashii lasoo khalday khaladka ku yimi toddoba boqol oo kilomitr inta laga soo raray ee dagaal runtii afka laga geliyey waxaan ka xumahay horta dhimashada meesha ka dhacday oo labada dhinacaba runtii shacab soomaaliyeed maanta laysku laayo cidda mas-uuliyadeeda qaadaysana waxa weeye waa waa somaliland weeye dowladda puntlandna xaq bay u leedahay inay isdifaacdo wadankeedana ay ka xoreyso ciyaalka beeraleyda ah ee lasoo ururiyey shacbiga reer puntland magac kastaba ha yeesho ama khaatumaha qaarkood ay isugu yeedheen ama kuwa xaqa iyo xaqiiqda fahamsan ee puntlandnimadu ku dheer tahay reer puntlandta kaleba ha ahaadeen inay maamulkooda dowladooda iyo ciidamadooda geesiyiinta isgaraan intaas inaan hambalyeeyo ayaan marka hore jeclahay waad la socotaan oo khadarow ilaa iyo laba kun iyo afartii maamulka hargeysa ka jiray maamuladii hargeysa ka jiray isaga dambeeyey waxay wadeen wax aan loo dulqaadan karin bay wadeen shalay waynu la soconay oo dowladdii soomaaliya waxyaabihii lagu riday qabiil bay ahayd maanta iyagii lahaa dulmi baa nala ku sameeyey ayaa waxay doonayeen inay dal iyo dad aanay lahayn runtii ay weeraraan oo xoog ku haystaan tacadiyo badan bay ka ge gobolka soolmuddadii ay joogeen dowladda puntland intaasoo dhan way arkaysay waxayse mar walba ka door biday soomaaliyeed in aanu isku daadan in bal ay caqli keenaan caqli way keeni waayeen dee alamtaro way soo dhaafeen waa traspas bay sameeyeen inta ay soo socdeenna waan ogtahay dowladda puntland runtii anigu maanta dee xukuumadda jirta oo professor cabdiweli afayeen umayihi laakiin afayeen waxaanu ahay guud ahaan haykalka dowladeed ee puntland iyo shacabka reer puntland baanu ahay ilaa iyo intaa waa la arkayey intaana waxa looga joogay waxay ahayd waa dulqaad iyo soomaaliyeed inaanu daadanin markii dexad laga waayey waxa duul waxa gabay baa waxa ku jirtay helila lama qaadaa la yiri duul haba dhago furan ay ku dhici weydey caqli furan oo caafimaad qaba ay heli waayeen waxay la tahay puntland xaq bay waxay u leedahay inay banaanka isaga tuurto oo la dagaalanto iska celiso deegaanadii ay qabsadeen ee xaaraanta ku hayeen shacbiga reer puntland oo ay dulmiga ku hayeen oo ay dhowr iyo tobanka sano madaxa ka fuushanaayeenna in laga xoreeyo insha allahu tacaalana waa la xoreyn doonaa haddii rabbi idmo sida wuxu socdaana waa si guud oo shacbiga reer puntland meel walba
maxaa la gudboon shacabka markaa sool iyo buuhoodle iyo sanaadba
dadka shacabka ah reer puntland magac kastaba ha sheegteen gaar ahaanna kuwa ku nool gobolada sool banaaga iyo cayn waad la socotaan dhibaatada iyo baahida darxumada barakaca ay idin badeen ee maamulka somaliland runtii dhaliilka idinka ayaa leh waxaan halkan hawada idinka marinayaa idinku dhiirigelinayaa sida aada maanta u fahanteen inaad isgarab taagtaan maamulkiina puntland sida aada u garateen inaad magaxumada iyo dadnimo xumada laydinku hayo aada isaga xoreysaan inaad ciidamada puntland gacan siisaan inaad meel walba kacdoon kaga samaysaan inaad hub ka qaadataan wax weyn wuxu maaha ciidan yar oo beeraleya oo lasoo ururiyey weeye in aad iska xoreysaan maam isgarab taagtaan nin walibana uu u dhinto darafta iyo karaamada waad ogtahay dagaal laba saacadood socday laga keenay hargeysa waaweynayahay sala intii ku ku cunayay deegaanka tugara dhulka idinka ayaa iska waa idin waa idinla jiraa waxaan idin leeyahay iyo magaxxumada maanta idinka ayaa soomaali ugu liita inaad ka dhiididaan maamul dowladiina iyo ciidamadan inaad gacan siisaan taas waxaan umalaynayaa ama aan hubaa inaad janno aakhiro kiina bitaanay uu ku helaayo kiina noolina inuu sharaf ifka cishi ku noolaan doono insha allahu tacaala intaasaan hawada barinaya